ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa saddexda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo talaadaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol iyo soddonaad oo xiriir ah yuhuudda oo qiratay in saraakiil ka tirsan ciidankeeda lagu dilay dagaalka iyo duqaymaha ghaza kooxaha muqaawamada filistiin oo shaaca ka qaaday gerida qaar ka mid a maxaabiistii yuhuudda ay gacanta ku hayeen toogasho khasaare geysatay oo mar kale ka dhacday waddanka maraykanka imaarada islaamiga afghanistaan oo shaaca ka qaaday inay ku guulaysatay in xabsiga guantanamo ay ka soo saarto maxaabiis mujaahidiin ah dowladda qatar oo xabsiga ka sii daysay dad u dhashay dalka hindiya oo ay horey ugu xukuntay dil toogasho ah iyo maxaa ku soo kordhay iskudayada ay dowladda xabashida etoobiya ku doonayso qabsashada badda soomaaliya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol iyo soddonaad oo xiriir ah iyadoona yuhuuddu ay qirteen in saraakiil ka tirsan ciidankooda lagu dilay dagaalka iyo duqaymaha ghaza warbixin ku aadan qodobkan iyo kooxaha muqaawamada filistiin oo shaaca ka qaaday inay geeriyoodeen qaar ka mid a maxaabiistii yuhuudda ay gacanta ku hayeen waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii boqol iyo soddonaad oo xidhiidha ayuu galay dagaalka iyo duqimaha yahuudda ee jiida ghaza iyadoo ciidamada yahuudda ay sii wadaan in si indhala-aan ay u gumaadaan dadka muslimiinta ee marrasta ah waxaa intaa dheer in caalamkii indhaha ka daawanaya waxa ku dhacaya ehelkeena ghaza saacadii lasoo dhaafay silsilada duqeymaha ay ciidamada yahuudda ka fuliyeen diigaano dhowr ah oo dhaca jiida ghaza gaar ahaan koonfurta halkaasoo ay ku shiideen tobanaan ruux kuna dhaawacmeen tiro intaa ka badan meelaha ugu daran ee saacadii lasoo dhaafay martigelinaya duqeymaha arxandarada waxaa ka mid ah magaalooyin karaafax iyo kaanyoonis ee jiida ghaza diyaaradaha cadowga iyo taangiyada yahuudda ayaana duqeynaya wax waliba oo dhaqaaqa oo ku sugan gudaha magaalooyinkan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka ghaza ayaa sheegtay in toddoba ruux ay ku shiideen afar iyo toban oo iskugu jira barakacayaal iyo shaqaale caafimaadna ay ku dhaawacmeen weerar toogashaha oo ay ciidamada yahuudda ka geysteen isbitaalka naasir ee magaalada khanyoonis ee koonfurta jiida ghaza afhayeenka wasaaradda caafimaadka ashraf al qudra ayaa waruu soo saaray waxuu ku sheegay in ciidamada yahuudda ay go-doomiyeen isbitaalka naasir toogashan ay la dhacayaan qof walba oo dhaqaaqa oo ka mid ah dadka ku sugan isbitaalka isagoo sii hadlaya afhayeenka ayaa waxauu yidhi waxaan hubinay in weerarka toogashada ay ku dhinteen dad gaaraya toddoba ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen afar iyo toban kale wuxuu intaa ku daray in bukaanadii dadkii barakacayaasha iyo shaqaalaha caafimaadka ay xarunta isbitaalka naasir ka waayeen wax raashiina ay cunaan sidoo kalena waxa uu yidhi waxaa qaybta gurmadka deg dega ee isbitaalka naasir buux dhaafiyey biyaha wasaqaysan waxauna carabka ku adkeeyeen shaqaalaha caafimaadka ay u baahan yihiin in shaqada lala garab galo si loogu guuro bannaanka barxadda isbitaalka sidoo kale ciidamada yahuudda waxay beegsadeen qeybo badan oo ka mid ah isbitaalka naasir waxaana ka mid ah qeybta qaliinka ee isbitaalka sida uu sheegaya maamulaha isbitaalka ciidamada yuhuudda ayaa gebiyahanba duuqeymo xoogan ka geystay isbitaalka isagoo dhanka kaleba u soo jeediyey dadka ku sugan isbitaalka استهداف مباشر لقسم العمليات في مجمع ناصر الطبي حيث تم إصابة ممرض عمليات داخل قسم العمليات وهو على رأس عمله waa beegsasho toos ah oo la beegsanayay qaybta qalliinada ee isbitaalka annaasir waxaana ku dhaawacmay kalkaaliye ka shaqaynayay qaybta qalliinada asigoo howshiisa gudanayay dhowr meelood ayuu dhaawaca ka gaaray sida xabadka nuuca dhaawacana waa kuwa halista ah shaqaalaha caafimaadka ayaa gurmad u samaynaya hadda tani waxay qayb ka tahay beegsiga cadowga sahyuuniga uu ku hayo mu'asasaadka caafimaadka dhammaan dadkayna waxaan ugu baaqaynaa inay qaataan mas-uuliyaddooda oo ay ilaaliyaan hay-adaha caafimaadka ee gurmadka u fidinaya dadka dhaawacyada qaba waxaan sidoo kale dhammaan dadka ka dalbanaynaa in ay ilaaliyaan nolosha shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqaynaya badbaadinta dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa xanuunsan ee ku sugan isbitaalka naasir الكوادر الطبية العاملة التي تقوم بإنقاذ المصابين والجرحى والمرضى كذلك في مجمع ناصر الطبي sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa saacadii lasoo dhaafay magaalada rafx ka geystay falal wuxush limaa oo hor leh kuwaasu ay ku shiideen in ka badan boqol ruux oo falastiiniyiin ah oo iskugu jira caruur iyo haween ka mid ah dadkii kusoo barakacay magaalada rafax ee galbeedka jiida ghaza wariyaasha ku sugan magaalada rafax waxay sheegayaan in duqeymaha yuhuudday si gaara u beegsanayaan manaadiqda waqooyi ee magaalada rafax iyagoo halkaasi ku dilayo dad badan oo maati ah kuwaasoo gabaad ka soo raadiyay magaalada rafax kana soo cararay duqeymaha bahalnimada ee yuhuudda ka geysanayaan waqooyiga koonfurta iyo bartamaha marinka ghaza wadooyinka magaalada rafax waxaa lagu arkayaa hilbaha dadka ku shiiday duqeymaha arxandarada ay geysanayaan ciidamada saynada yuhuudda magaaladoo dhanna waxaa hawadiida buuxu dhaafiyey maadaama duqeymaha qaar ay dhalinayaan dab xoogan ciidamada yuhuudda ayaa duqeymo xoogan ku burburiyey masaajid iyo guryo ku yaala magaalada rafax ee dhacda xuduudda masar masjidka alhuda ay muqayimka yabna ay burburiyeen ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale burburiyeen ciidamada yuhuudda masjidka alraxmaha ee muqayimka shaabuurah halka ay sii dhartaa duqeymo xoogan oo gebiyaanba dhulka la simay afar iyo toban guri ay deganaayeen qoysas muslimiin ah waxay sidoo kale duqeymaha xoogan ka dhaceen saacadihii lasoo dhaafay mandiqadaha shaabuurah talla suldaan miiraaj mandiqada misbaax iyo muqayimka beder sidoo kale waxay iskoorimaadyo xoogan ka dhaceen saacadihii tegay magaalada rafax gaaraan dhanka xuduuda ay wadaagaan masar iyo jiida ghaza حسبي الله ونعم الوكيل اللي صار آه، قاعدين الاطفال والنساء وعندنا نازحين عندنا فوق ال 60 شخص نازح
halkan waxaan ku degannahay in ka badan lixdan barakace oo ay carruur iyo haween ay ka mid yihiin tani waa mandiqadda oo netanyahu uu ku magacaabo inay tahay mandiqad nabdoon xasbiyallaahu wa nicmal wakiil gantaalkii uu soo riday ayaa halkan noogu yimid gabar ayaa ku shahiiday marka laga soo tago dhaawacyada naxariista alle haddii ayna jiri lahayn dhammaan dadka halkan jooga waxay noqon lahaayeen hilbo carabta waxaan leenahay kaca xasbiyallaahu wa nicmal wakiil yahuuddaba waxaa nooga daran madaxda carabta netanyahuna waxaan leenahay xitaa haddii dabaabadahaga ay dareeraan meydadkayna kama tegayno halkan على اجسامنا مش طالعين انا بقول لك يا نتنياهو والله ما احنا طالعين والله لو بصدورنا العاريه ما احنا طالعين وحسبي الله ونعم الوكيل geesta kale jiida ghaza waxaa ku dhex dagaalamaya ciidamada yuhuudda ee dulmiga badan iyo ciidamada muqaawamada oo dharbaaxooyin kulkulul gaarsiinaya cadowga horarka ee kusoo duulay jiida ghaza waxayna ciidamada yuhuudda qaar badan oo ka mid ah taagan yihiin quus iyo shalayto ah maxaa ku keenay ghaza miinooyinka qaraxyada weerarada tooska iyo gantaalada kala duwan ee lala bartilmaameysanaya kolonyooyinka yuhuudda ayaana waxay u noqotay mid ay filanayaan waqti kastoo ay kasoo dhaqaaqaan saldhigooda waxayna niyadda ku hayaan in waddada ay uga horeeyaan kooxaha muqaawamada kooxaha muqaawamada ayaa sheegtay in ciidamadooda ay xaqiijiyeen dilka in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda iyagoo sidoo kale sheegtay inay qarxiyeen ciidamo ka tirsan yuhuudda oo ku lugeynaya deegaanka lacabsaan ee duleedka magaalada kanyonis ee koonfurta marinka ghaza sidoo kale ciidamo ka tirsan muqaawamada ayaa weerar dabagalla u dhigay ciidamada yuhuudda oo ku socdaalayay deegaanka macan ee magaalada kanyonis waxayna halkaasi ku noqdeen ciidamada yuhuudda wax dhinta iyo wax dhaawacma waxay sidoo kale milatariga muqaawamada weerar toosa ku qaadeen ciidamada yuhuudda waxayna halkaasi ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac bartamaha magaalada khanyonis muqaawamada ayaa hooye ku garaacday taliska ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin halkaasi waxaana ku dhintay tiro ka mid ah ciidamada yuhuudda kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen taliska ciidamada yuhuudda ayaa wuxuu qirtay dhimashada saddex ka mid ah ciidamadiisa oo ku sugnaa jiida khaza waxayna sidoo kale sheegeen in saddexdan askari uu ku jiro hogaamiyaha guutada lix boqol iyo soddonaad iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale mid ka mid ah askarta ciidamada yuhuudda waa siday iyagu qirteene afhayeenka milatariga muqaawamada abu cubeyda ayaa dhankiisa war qoraal uu ku soo daabacay barta uu telegaramka ku leeyahay ku sheegay in saddex ka mid ah lahaystayaasha ciidamada yuhuudda ay ku dhinteen duqeymaha ay ciidamada yuhuudda ka geysanayaan marinka khaza kuwaasu ay ku gumaadayaan muslimiinta aan waxba galabsan inta uu dagaalka iyo duqeymaha ka soconaya marinka khaza waxay kooxaha muqaawamadu sheegeen in duqeymaha yuhuudda ay ku dhinteen maxaabiis badan oo yuhuudda ah kuwaasoo iskugu jira askari iyo saraakiil waxayna ahaayeen kuwo ku sugan marinka khaza talaadadii lasoo dhaafay ay ahayd markii uu afhayeenka milatariga yuhuudda uu ka dhawaajiyey dilka soddon iyo kow ka mid ah ciidankooda isagoo aan wax faahfaahin laydhaadii aan ka bixin qaabkay u dhinteen askartan yuhuudda ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka yuhuudda ee ku qaaday marinka khaza waxay yuhuudda qirteen in khaza looga dilay in ka badan shan boqol iyo lixdan xubno oo ka tirsan ciidamada yuhuudda iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan laba kun sideed boqol lixdan iyo afar askar iyo saraakiil iskugu jira oo saddex boqol afartan iyo afar ka mid ah dhaawacyadooda hadda lagula tacaalayo isbitaalada milatariya ee yuhuudda halka soddon ka mid aan ay yihiin dhaawacyo halisa oo aan waxba laga qaban karin
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdalle mukhtaar toogasho khasaare geysatay ayaa mar kale ka dhacday dalka maraykanka saacado gudahooda waxaa mar kale dalka maraykanka ka dhacay weerar toogasho ah oo loo geystay dad amerikaan ah kaas oo geystay khasaare nafeed ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhaawacmay weerarkan toogashada ah oo ka dhacay goob laga raaco tareenada dhulka hoostiisa mara oo ku taalla magaalada new york ee dalka maraykanka sida uu shaaciyey madaxa debdemiska ee magaaladaas warbaahinta maxalliga ah ee gudaha dalka maraykanka ayaa soo tabinaysa in laba ruux oo huweysan ay rasaas ooda kaga qaadeen rakaab sugayey inay raacaan mid ka mid ah tareenada dhulka hoostiisa mara ee ku sugnaa xaafadda bronikis ee magaalada new york ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhaawacantay toogashada kuwaasoo shan ka mid ah ay xaaladoodu halis tahay midkoodana ayba aad u daran tahay halka kan lixaad uu soo gaaray dhaawac fudud ayuu yidhi afhayeen u hadlay maamulaha waaxda debdemiska ee magaalada new york ee dalka maraykanka waxa uu intaasi ku daray in dhammaan dadka dhaawacyada qaba loola cararay isbitaal ku yaala magaalada halkaas oo iminka lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad warbaahinta maxalliga ah oo soo xigatay booliska maraykanka ayaa goor dambe sheegtay in mid ka mid ah dadkii dhaawacyada soo gaaray uu ku geeriyooday isbitaalka xaafadda ku taalla magaalada new york ee weerarka toogashadaha ka dhacay ayaa ka mid ah xaafadaha ugu faqriga badan ee magaaladaas taas oo dadka ku nool tiradooda lagu sheegay siddeed dhibic shan milyan oo ruux saacado ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale toogasho uga dhacday dalka maraykanka lagu dhaawacay ugu yaraan laba ruux waxaana dalkaasi si joogta ah kaga dhaca weerarada noocan ah ee galaafta nolosha kumanaan ruux gesta kale maxaabiis labaatan sano ku xirnaa xabsiga goontanamo bay ayaa lagu soo dhoweeyey afghanistan labaatan sano kadib maxaabiis muslimiin mujaahidiin ah ayaa laga soo daayey xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee goontanamo bay kaasi oo ah goob lagu tacdiibiyo maxaabiista muslimiinta imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa ku dhawaaqday in ay soo xureysatay labadan maxbuus oo iyagoo mujaahidiin ahaa laga qabtay dalka afghanistan sanadkii labada kun iyo labadii madaarka caalamiga magaalada kabul waxaa ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhoweynayay raggan sannado badan noloshooda ku qaatay xabsiga goontanamo bay maxaabiista la soo daayey waxaa ka mid ah almulla cabdi daahir oo ka soo jeeda walaayada lowjar iyo alxaaji cabdikariim oo isna ka soo jeeda walaayada khows ee dalka afghanistan hogaamiyaashan ka tirsanaa imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa lagu soo daayey heshiis maxaabiis isdhaafsi ahaa oo dhex maray xukuumadda kaabul iyo dowladda maraykanka horey waxay imaarada islaamiga ah ee afghanistaan xabsiga sumcadda xun ku caanbaxay goontanamo bay uga sii daysay mas-uuliyiin in tobannaan sano ku xirnaa xabsiyadaas kuwaas oo hadda xilal kala duwan ka haya xukuumadda islaamiga ah ee kaabul ugu dambeenna dowladda qatar ayaa xabsiga ka sii daysay ku dhowaad toban ruux oo hindi ah kuwaas oo horay dil toogasho ah loogu xukumay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda hindiya ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda qatar ay xabsiga ka sii daysay siddeed ruux oo hindi ah kuwaas oo ay horey xukun ugu riday warbixinno la baahiyey ayaa tibaaxaya in siddeedan ruux ee u dhashay dalka hindiya kol sii horraysay lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyey inay la shaqaynayeen sirdoonka maamulka yahuudda xukuumadda new delhi ayaanan bixin tafaasiil dheeraad ah ee ku aadan siddeedda ruux ee dalkeeda u dhashay iyo jaraa'imta lagu soo eedeeyey halka sidoo kale aysan dowladda qatar ka hadal qadiyadan horeyna aysan u shaacin eedeymaha balse warbaahinta dalka hindiya ayaa shaaca ka qaaday in raggan uu ku jiray sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda ee hindiya bishii ogosta ee sanadkii labada kun laba iyo labaatanka lagu xiray magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar bishii oktoobar ee lasoo dhaafay madaxda dalka hindiya ayaa sheegay inay la fajaceen xukunka dilka ah ee ka soo baxay maxkamad ku taalla dalka qatar bishii disembar ayay mar kale sheegeen in laga laabtay xukunkaas iyagoo aan xilligaasi bixin tafaasiil dheeraad ah siddeedan nin ayaa la sheegay inay u shaqaynayeen shirkad fadhigeedu yahay khaliijka oo bixisa taageero ku aadan arrimaha duulista hawada amniga iyo difaaca sida lagu sheegay websaytka shirkaddaas wargeeska hinduuska ayaa sheegay in raggan ay basaaseen maslaxadda dowladda saddexaad halka saxiifadda times of indiya oo soo xiganayso ila dhowr ah ay sheegtay in raggan lagu eedeeyey inay la shaqaynayeen sirdoonka maamulka yahuudda xukuumadda new delhi oo sheegtay in dhammaan siddeedan nin la soo daayey ayaa bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku tidhi dowladda hindiya waxay soo dhoweynaysaa sii deenta siddeedda muwaadin ee hinduuska ah ee u shaqaynayay shirkadda aldahra global oo lagu xiray dalka qatar bayaanka ka soo baxay wasaaradda ayaana intaasi ku daray in toddoba ka mid ah raggaasi ay dib ugu noqdeen dalka hindiya waxayna xukuumadda dalkaasi amiirka qatar uga mahadcelisay qaraarka sii deenta iyo dib u celinta ah ee uu u fidiyey la heestayaasha hinduuska ah
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاك weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa dowladda etoobiya ayaa weli wada iskudayada ay ku doonayso inay ku qabsato xeebaha badda soomaaliya iyadoona ra-iisul wasaaraha etoobiya abay axmed uu ku sugan yahay deegaano u dhow dhulka soomaali galbeed waxaa intaa dheer in abay axmed uu dallacsiiyey dhammaan saraakiishii kala shaqeeyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu la galay muuse bixi haddaba warbixin ku aadan waxaa ku soo kordhay iskudayada ay dowladda xabashida etoobiya ku doonayso qabsashada badda soomaaliya waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifataax faarax dowladda xabashida etoobiya ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii ay u meelmarin lahayd heshiiskii is-afgaradka ahaa ee bishii lasoo dhaafay ay la gaartay muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan tallaabadii uu khamiistii lasoo dhaafay qaaday abey axmed ee uu ku dallacsiiyey inta badan saraakiishii ku garabsiiyey ka shaqaynta heshiiskii xaaraanta ah etoobiya ku qaadanaysay badda soomaaliya ayaa loo arkaa fariin diraysa in aanay jirin meel ay adis ababa uga laabatay heshiiskan falanqeeyayaal ayaa aaminsan in abey uu saraakiishii heshiiskan xaaraanta ee kala soo shaqeeyey uu geeyey fiinta sare ee xukunka dowladda sida ridwaan xuseen oo laga dhigay taliyaha guud ee sirdoonka qaranka iyo haweeneyda loo dhiibay wasaaradda caafimaadka etoobiya waxaa kasii daran wasiirka cusub ee arrimaha dibadda oo ahaa gacanta midig ee abey islamarkaana loo diyaarinayo sidii uu caalamka uga gedi lahaa heshiiskii badda durbadiiba wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ayaa magaalada adis ababa ka bilaabay kulamo uu wakiilada dowladaha afrika uga dhaadhicinayo in heshiiskii badda uusan halis ku ahayn madax bannaanida soomaaliya baraha bulshada waxaa si aada layskula dhex qaaday in abey uu isku diyaarinayo sare u qaadidda xiisadda ka dhalatay heshiiskii uu la galay muuse biixi ila xogogaal ay waxay sheegeen in xukuumadda adis ababa ay ku guulaysatay in xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku qanciso in kiiska ku saabsan heshiiskii badda aan la caalamiyeyn balse loo xilsaaro ururka midowda afrika ururka midowda afrika ayaa toddobiyo tobankii bishan febraayo kulankiisii soddon iyo toddobaad ku yeelanaya magaalada adis ababa ee xarunta itoobiya mana la filayo in lagu soo qaado ajende lagu mucaaradayo tallaabadii itoobiya ay ku qaadatay badda soomaaliya maraykanka ayaa xasan sheekh ku cadaadinayo inuu u hoydo abey axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya islamarkaana hoos loo dhigo xiisadaha siyaasadeed moli v o a kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo diblomaasiyiin uu ku jiro ergeyga gaarka ee washington u qaabilsan geeska afrika ayaa kusii jeeda adis ababa ilo xogogaala ayaa sheegaya inuu xasan sheekh uu maalmaha soo socda tegi doono adis ababa kadib cadaadis uga yimid washington qorshaha ayaa ahaa in shirka ururka midowda afrika uu ka qayb galo xamse cabdi bare balse waxaa hadda wafdiga hogaamin doono xasan sheekh maraykanka ayaan halis weyn u arkin heshiisku sheegii itoobiya lagu siiyey badda soomaaliya balse wuxuu khatar u arkaa in itoobiya iyo villa soomaaliya ay ka mashquulaan dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasaaradda warfaafinta dowladda xabashida ayaa dhankeeda sii wada ololaha warbaahineed oo ay diiradda ku saarayso suuqgeynta heshiiskii xaaraanta ah itoobiya lagu siiyey xeebaha badda cas ee dalka soomaaliya xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo u waramay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in heshiiskaasi uu nabad baraare iyo ammaan u horseedayo geeska qaaradda afrika madaxa nabadgelyada ee guddiga joogtada baarlamaanka itoobiya ayaa sheegay in heshiiskii abey axmed loogu siixixay badda soomaaliya uu naruuro u yahay malaayiinta itoobiyaanka ee badla-aantu hayso ku dhowaad konton sannadood oo xiriir ah mas-uulkan xabashiga ay wuxuu carabaabay in dalka soomaaliya uu yahay dalka ugu xeebta dheer qaaradda afrika sidaasi darteed ay itoobiya go-aansatay in xeebahaasi baylahda ah ay ka faa'iidaysato is-afgaradkii dhex maray itoobiya iyo somalilan wuxuu muhiimad weyn u leeyahay iskaashiga horumarineed iyo midka amni ee gobolka ayuu yidhi madaxa guddiga joogtada baarlamaanka itoobiya wuxuu intaasi ku daray in caalamkoo idil uu ka faa'iidaysan doono heshiiskaasi maadaama uu yidhi uu ka shaqayn doono sugidda ammaanka marinbiyoodka soomaaliya oo muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah in ciidanka xabashidu ay saldhig ka samaystaan xeebaha degmada lughayo ee badda cas ee soomaaliya ayuu mas-uulkan itoobiyaanka ka dhigayaa guul weyn jenaraal kaasey tashimida oo isna ah sarkaal howlgab itoobiyaan ah ayaa bogaadiyey ciidamada xabashida ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya wuxuuna dowladda itoobiya kula teliyey inay sii joogtayso duulaanka ciidankeeda ee dalkan waa in ciidanka itoobiya ay si wanaagsan oo olkarnimo leh u gutaan muhiimadda nabad ilaalineed ee ay soomaaliya u joogaan ayuu yidhi jenaraal taasey wuxuu intaasi ku daray in dhiigga ciidanka xabashida ee soomaaliya ku qulqulaya uu xisaab u baahan yahay wuxuu warkiisa kusoo gebagabeeyey digniin kulul oo ah in tallaabo laga qaadi doono ciddii isku dayda inay dhicisiiso dhaqangelinta heshiiskii la saxiixay kowdii juun laba kun afar iyo labaatan wuxuu carabaabay in cid walba is-hortaagta heshiiskaasi ay ka dhigan tahay iyadoo kala dhantaashay amniga itoobiya iyo midka geeska afrika waa sida uu ku hadaaqaya xabashigan itoobiyaanka ah marka la eego hadallada ay jeedinayaan saraakiisha xabashida waxaa muuqata in qorshaha badboobka itoobiya uu ahaa mid sannado laga shaqaynayay ee uusan ahayn heshiis si laablakaca loola galay muuse biixi ummadda soomaaliyeed meel waliba ay ka joogto dunida ayaa si aada waxay uga hortimid heshiisku sheegga lagu doonayo in lagu boobo badda soomaaliya waxaana dadka ay tilmaamayaan inay diyaar u yihiin inay naf iyo maalba u huraan difaaca dalkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankeeda si adag uga hortimid heshiiska dhex maray xabashida itoobiya iyo maamulka somalilan waxaana afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheero uu shaaca ka qaaday inay difaaci doonaan dhulka iyo badda soomaaliya weerarkii ka dhacay xerada goordon ee magaalada muqdisho laguna laayay saraakiishii imaaraadka iyo calooshoodu shaqaystayaashiisii soomaaliya ayaa waxa uu xambaarsanaa fariinah sida ay mujaahidiinta uga dhiidhinayaan cid waliba oo xabashida ku garab siinaysa qabsashada badda soomaaliya dowladda imaaraadka carabta ayaa ah cidda tababarka iyo maalgelinta la garab taagan ciidamada badda itoobiya ee la doonayo inay qabsadaan badda cas soomaaliya ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله